bsm اllah alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu cla rasuuli اllahi sal اllahu alayh wslm allahuma akhrijna min ظulumaati اlwahmi wakrimna binuuri اlfahmi wاftax calayna bimacrifati اlcilmi wxasan akhlaaqna bاlxilm wsa'il lana abwaaba fadlik wanshur clayna min khaza'ini raxmatika ya arxam الraaximiin rabbi callimna minhu ma jahilna wdakirna minhu ma nasina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol labaatan iyo toddobaad min suurati alancaam qaala allahu tacaala lahum daaru الsalaami cinda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kaanuu yacmaluun waxaynu ku soo jirnay oo inoo ku soo dembaysay aayaddii ilaahi subxaanahu wa tacaala inuu ku khatimay qad fasalna alaayaati liqowmin yadakkaruun waxaannu kala dhigdhignay oo aannu caddaynay aayaadkii liqowmin yadakkaruun qoom oo tadabburaya oo waxgaranaya maadaama qoomkaasaa loo tilmaamay qoomkaas tadabburaya ee wanaagsan ee xaqa raacay maxay leeyihiin waa dadkii wanaagsanaa wixii ay lahaayeen baa laynoo tilmaamayaa marka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi lahum waxaa iyaga u ahaaday daaru salaami daaru salaami nabadgelyada daarteeda daaru salaami daaru salaamati min almakaarih daarta salaamada iyo nabadgelyada dhibaatooyin oo dhan laga nabad galo daartaas bay leeyihiin daaru salaam ay salaama salaamada iyo nabadgelyada daarteeday leeyihiin daartaasi waa jannada waa martigelinta iyo martiqaadka iyo abaalmarinta ilaahay ugu talagalay dadka mu'miniintaa subxaanahu wa tacaala markaa lahum taas la soo hormariyey jaari iyo majruurkaas xasri baa laga fahmayaayo waa xasriyo lahum iyaga oo keliya waxa u ahaaday laa lilkaafiriina gaalo uma ahaane iyaga keliya waxay leeyihiin daaru salaam taas waa sidaas waxaa kale oo aad odhan ka dhaa lahum iyaga waxa u ahaaday cid kale ma lehee daaru salaami daarullaahi ilaahay daartiisa allihii assalaam magacyada ilaahay assalaam baa ka mid ah allaha salaam ah daartiisa lahum daarusalaam yay xaggee ku leeyihiin daarusalaam baa u ahaatay cinda rabbihim rabbigooda agtiisa weeyaan rabbigooda agtiisa ugu ahaatay oo ku leeyihiin wa huwa ilaahayna weliyuhum dadkaas iyaga ah ee wanaagsan weligoodi weeye waxa weeyaan weliyuhum ay xaafiduhum wa naasiruhum wa mu'ayiduhum ilaahay waxa weeyaan midka xafidaya dadkaa wanaagsan midka u kaalmaynaya midka ayidaya oo xoojinaya weeyaan bimaa kaanuu yacmaluuna waxay camal fali jireen darteed waxay ka dhigan tahay abaalmarin oo jazaa'an bimaa kaanuu yacmaluun liacmaalihim asaalixa acmaashoodii wan wanaagsanayd abaalmarin lagu abaalmarinaayo darteed weeyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala jannada wuxuu halkan ku tilmaamay daarusalaam maxaa yeelay dadkan baa markay adduunka joogeen waxay soo mareen waddo wanaagsan oo xaq ah oo siraadulmustaqiim ah waa dadkii ambiyada raadkooda soo raacay waddooyinkooda soo raacay wey maadaama waddadii adduunka markii la joogay midii leexleexanaysay ama qalloocnayd ay ka badbaadeen oo ka leexdeen markastoy waddada qalloocan oo xun ka leexdaanba waxay soo gaarayaan daarusalaam nabadgelyada daarteed waana daar oo salaamta ilaahay xaggiisaa salaam uga imaanaysa kuwa ahlu jannada ah iyagaa isi salaamaya malaa'igtaa salaamaysa salaamun qowlan min rabbi raxiim wa taxiyatuhum fiiha salaam salaam bay leeyihiin salaamun calaykum dibtum fadkhuluuha khaalidiin intaasoo aayadood iyo intaasoo kale oo salaamtaa iyo arrintaa ka hadlaysa xagga rabbi nabadgelyaya salaam uga imaanaysa iyaga dhexdoodoo isa salaamaya malaa'igtoo salaamaysa arrimahaasoo dhan bay leeyihin waa bimaa kaanuu yacmaluun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wayowma yaxshuruhum wadkur ka sheekee bay ka dhigan tahay yowma maalin yaxshuruhum ilaahay uu soo xashrinayo khalaa'iqda jamiican xaal ay yihiin dhammaan khalaa'iqdoo dhan yajmacu allah ilaahay baa soo shirinaya ilaahay baa soo jamcinaya haqaleynkii jin iyo insi dhammaan mid hore iyo mid dambe waa la keenaya jamiican xaalihi xisaab baa loo soo isaajinaya taasaa waxaa la dhahaya yaa macshara aljinni ilaahay wuxuu leeyahay yaa macshara aljinni jinka makaanu kulankiisiiow majmiciisiiyo shirkiisiiow qad xaqiiqee istakhartum waa badsiinna dalabteen oo waa badsiinna qaadateen min alinsi insiga xaggiisa jinow in badan oo insiyah baa kaxaysateen oo duufsateen oo tirada ku darsateen qad istakhartum ya kuwa jinkaa baa la leeyahy in badan oo insi ah ayaad badsiinyo dalabteen oo badsiinyo qaadateen oo min alinsi insiya marka maadaama la yidhi jinow idinkaa in badan oo insi ah kaxaystay oo waddadiinna ku duway halkaa insigii waxaa ugu sugan ceebayn middii ugu darnayd da wax la yska kaxaystay oo la duufsaday oo waddadii xaqa ahayd laga duway oo qolo kale kaxaysatay baa lagu tilmaamayaa kuwaana iska basiinyo dalbaday iska qaatay weeyaan intaa markii la yidhi oo ay la yidhi dad badan oo insi aad dhumiseen adlaltum minhum kaiiran bayidhi ibnu cabbaas jinow in badan ayaad dhumiseen waa tawbiiq iyo taqriic qalbi xanuujin iyo canaanad canaanasu iyagii marka jinkii waaba iska aamuseen insigii baa hadlay wa qaala wliyaa'uhum kuwii jinka awliyadooda ahaa oo min alinsi insiga xaggiisa ka ahaa kuwii insiga ahaayoo jinka adeeci jiray baa waxay dhaheen rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganagiyow istamtaca waa ku raaxaystay bacdunaa hanaga barkana bibacdin barka kale istamtaca bimacnaa intafaca waa ku intifaacay barkanna barka kale keligood maahee bay leeyihiin jinkaa lala hadlay bay halkaasay jawaab ka bixinayaan ee waxa weeyaan qaarkaya qaarka kale ku intifaaca kuwa insiya baa jin ku intifaacay taasi waa mid kuwa insiya baa jin ku intifaacay oo maxay t waxay tuseen waxyaalo shahawaad ah iyo waxyaalihii lagu gaari jiray oo insigii halkaa jinkiiba ku intifaac jinkiina insigiiba ku intifaacayoo waxa weeyaan taageerow ka helo insigiibaa wuxuu taageeray oo raacay in badan oo ka mid ah kuwii jinka ahaa muraadkoodii iyo danahoodii iyo qaabka u wada shaqaystaan iyo waxaas ayuu markaas u oofiyeen wey kuwa insioo xiriir laleh awliyaauhum baa layidhi kuwa insioo jinkaa xiriir laleh ya oo awliyadooda ah kuway xiriiraan ah baa jawaabtan bixiyey sidaa markay dhaheen waxay ka dhigantaha markaa keligood canaanta ma leh in istamtaca bacdunaa bibacdin wa balagnaa bay dhaheen waxaanu gaarnay ilaahayow ajalanaa ajalkanagi alladii ajalkaasoo ajalta lanaa ilaahayow aad noo ajalaysoo noo muddaysay waatan waa cududaar ilaahayow sidii sidaa u jidhay oo jin iyo insi saa iskugu intifaacayeen waxaanu soo gaarnay wakhtigii aa noo xariiqdoo noo qabatay oo noo xadiday oo dhimashadii ah qabrigii baan soo gaarnay ilaa maanta aan xisaab hor ku hor taagannahay arrinkaani marka ay leeyihiin wabalagnaa ajalana aladii ajalta lana waa ictidaar iyo ictiraaf cududaarasho iyo qirasho wixii ka dhacay inay shayaadiin iyo hawadooda iyo waxaa raaci jireen siaan waxaa ugu mashquulsanayn oo ugu haftaysnayn xumaantaas baa mawdkii nagu yimid weeya waa ka qoomamaysannahay weeye maanta qaala ilaahay wuxuu yidhi marka annaaru naar midda la yidhaahdo baa mahwaakum hoygiinna ah naar baa mahwaakum mahwaakum waxa weeyaan mawduuc maqaamikum meeshaa ku nagaanaysaan wamanzilukum meeshaad degaysaan naar weeyaan daartii camalfalka iyo cududaarashada waa la soo dhaaf khaalidiina xaalay ku khaalidiina fiiha annaaru mahwaakum khaalidiina fiiha xaalaa macnaha ku waaraysaan naartaas ilaa maa shaa allahu ilaahay wuxuu doono mooyaane ilaa wixii ilaahay doono ama zamanka iyo wakhtiga ilaahay doono inaynan ku waarin mooyaane oo maxay taha taas muddo waxaa jidha ama qadar marka la soo xashrinayo khalqiga ee hadda aan weli naartii la gaarin ilaa inta naartii laga geynayo dee intaas waa muddo u dhaxaysa ilaa maa sha allah weeyaan marka ama maahae marbay say u joogaan waxay dhahayaan sharaab baan rabnaayoo naartan weyn baa laga soo saarayaa sharaab kale oo isna naar ah inta loo sii wado taa weeyaan ilaa maa sha allah ee maaha dad gaalnimo ku dhintay oo ahlu naar ah inay naar ku ka badbaadayaan weligood weliba waa ku waarayaan mar hadday yihiin dad ahlu naara mar baa waxaa laga rarayaa naartan waxgubaysa waxaa loo rarayaa ilaa cadaabi zamhariir naar zamhariire la yidhaahdo oo qabow miiran ah oo khatar ah qabowga cadaabkaaya taas inta loo sii rarayo loo wado waa ilaa maa sha allah waxaa la leeyahay oo la wariyey waxaa la gelinayaa webi dhan oo zamhariir ah baraf qabow ah fayatacaawawna wayse waxamayaan qaylo waa qaylinaya markaase wayadlumuuna radda ila aljaxiim qabowga naga saara naartii jaxiima ahayd ha nala ku celiyo sidaas bay dhahayaan ilaa waa ogyihiin inaysan janno iyo khayr kale arkayn jaxiimadii ha nala ku celiye leeyihin intaa lagu celinaayo ilaa maa shaa allah waa macnayaal badanta ina rabbaka nabiyullaahi maxamed oo rabbigaa iyo qofka sawba rabbigaa xakiimun fii afcaalihi weeye caliimun biacmaali cibaadihi weeye ilaahi subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wakadaalika sidaas oo sidee ah hadde sidaay ugu raaxayseen insiga iyo jinnigu bacduhum bibacdin yaa istamtaca bacdunaa bibacdin so iyagu ma dhihin sidaas ay iskugu raaxayseen sidaas baanu nuwallii ugu salladaynaa bacda aalimiina kuwa daalimiintaa barkood bacdoo bar kale nuwalli u tawallisiinaynaa oo ugu salladaynaa bacda aalimiina kuwa daalimiintaa barkood bacdon bar kale daalimiin baa daalimiin lagu halaagaya bimaa bisababi maa kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbada awgeed nuwallii bimacnaa nusallid waxaan ku salladaynaa bacda alaalimiina calaa bacdin wey maxaa yeelay waa waxay samayn jireen oo macaasi iyo dunuub ah waxay ka dhigan tahay qofka daalimkaadow haddaadan ka joogin dulmiga ilaahay adigana daalim kalow kugu salladaya wakadalika nuwallii bacda alaalimiina bacda daalimka qofkaan dulmiga samaynaya qolo ka itaal roon baa isna mar helaysa ha la dilo xabsiga ha la dhigo ha la ciqaabo waxii la doona ha ku dhaceene daalimkaa un daalimkanaa lagu salladaya ibnu cabbaas wuxuu yidhi idaa radya allaahu can qowmin ilaahay qolo markuu raalli ka noqdo wallaa amrahum khiyaarahum taladooda wuxuu u dhiibaa kuwooda khiyaartaada wanaagsan kuwa wanaagsan baa talada loogu dhiibaa dad wanaagsan oo looqaateena oo macquula oo indheergarara yaa ee cuqaal ah ee culimo ah baa arrintooda ilaahay u dhiibaya khiyaara waidaa sakhida allaahu calaa qowmin ilaahay qolo markou u caroodana wallaa amrahum shiraarahum talada wuxuu ugu dhibaa qoladooda sharbadanayaasha shiraar balaayadaas baa isku dabamarmanaysa balaayadaasaa loogu dhiibaya markaasaa ilaa iyagaa dad xunoo xumaantii aan diidi karin oo xumaantii macnaha wanaaggii aan wax ku soo yaa wanaaggii aan raadinayn oo qofka wanaagsan wax u dhiibanayn oo qofka wanaagsan aan talada u dhiibayn ya markaasaa maxaa dhacaysa inta aalimiintahabaa meesha isku imaanaysa aalim haddii meel qoladaa loo dhiibana isna aalimiin kale unbuu soo soocanaya balaayo kale kuwo wanaagsanoo xumaanta ka reeba u yeeran maayo balaayo kale isna u yeeranaya balaayo kale buu isaguna u yeeranaya qolada loo caroodo aalim baa loo dhiibaya ama aalimiin baa loo dhiibay isaguna aalimiin kale kuwaasaa la looda oo la tiim ah kuwaasoo isaguna rabaa ee dadka macnaha wanaagga amraya ee xumaanta macnaha nahyinaya ee wanaagga ku baaqaya ma rabo awood ma leh imaamkii weynaa maalik binu diinaar wuxuu yidhi waxa weeyaan dadka kutubta hore sida ku taalle buu yidhi dadka ilaahay caasiya in niqmo iyo dhibaato la yeelaayo marka waxaa la yidhi dadka madaxda ah waxba lama caayee ilaahay baa loo noqdaa ilaahay haddaa idinka shacabweynahayo dadku u noqdaan iyagana macnaha qalbigooda raxmad baa la gelinaya kuwaas ilaa iyaga taladii gacanta ku hayaan raxmad baa la gelinaya haddii laakiin maaragta kale way sii xumaanayaan marka daalimiinta barkood dadkaas baa bar kale oo daalimiina la tawilisiinayaa wey wakadalika nuwalli bacda aalimiina bacda aayaddan intaas oo culimmadu macaani iyo tafaasiir ah ayay tilmaamayaan xadiis baa odhanaya yantaqimu allahu min alaalimi biaalim ilaahay aalimka waa ka argoostaa aalim kalaa ilahay kaga argoosta mid kalaa lagu salladaya ahliki aalimiina biaalimiin wey markii kan aalimkan aalimka lagu sallado kan hadda kan ka argooya isaga mayaa la rabaa maya uma yantaqimu min kilayhima ilaahay misna hadhow labadoodiba waa ka argoosanaya ilaa ilaahay daalimkan kalena ma rabe waa laba daalimi kan kale unbaa kan lagu qabtay mooyaane walowlaa dafcullahi innaasa bacdahum bibacdin kan kanaa lagu qabtaye labadoodaba hadhow yana waa laga jaraya shaacirku wuxuu yidhi wamaa min daalimin wamaa min yadin ilaa yadullaahi fawqahaa wamaa min daalimin ilaa sayubtalaa biadlamaa daalim ma jiro ilaa waxaa lagu ibtileeyaa mid ka dulmi badan mid ka daran baa lagu ibtileeyaa taasina waa taas hadda kuwaan laga soo hadlayey jinkan iyo insigan iyo balaayada isku kaashaday nuwallii bacda alaalimiina barkood baa bari la tawilisiiyey waa kuwaas lehay rabbana istamtaca bacduna bibacdi waxaa la tilmaamay qofka muminkaa qofka kaleoo muminkaa weligiis wey meel kasta adduunka ha kala joogeen ha kala fogaadeen weligood yaysan isarag gaalkuna gaalka kalew weli u yahy meeshay doonaan adduunka ha kala joogaan iimaanku maaha ba yidhi walayse aliimaanu bita'anii iimaanku tamani maaha tamani yaa iska sheegasho macnaha maaha waxaa la tilmaamayaa dadku hadday xumaadaan madax dhib badan baa loo dhiibaa oo aan waxba dhowrayn fahum yatakhiduuna alwusaraa kuwaasna wuxuu yidhi kuwo wusaraah bay markaas soo yeelanayaan kuwo wusaraah ayay soo dooranayaan waa adduunkaa laga hadlaya kuwaasna iyo walxaashiya iyo kuwaa kuwii ku sixigi lahaa iyo waxaas kuwaasay keensanayaan meesha oo min amfaalihim kuwaan xun lamidkood ah markaasay xumaantii isla qaadanayaan fasaadkii iyo xumaantii baa ka qaalib noqonaya salaax iyo wanaaggii amarkii ilaahay baa laga baxaya wax shareeca iyo diin ku camalfalaya waa yaraanayaan ama maahee yusallidu calayhim ilaahay wuxuu ku salladayaa oo ku dirayaa calayhim dushooda al umama alqawiyata ummadaha xoogga leh dowladaha iyo ummadaha xoogga leh allatii tastamicu ximaahum kuwaasoo bannaysanaya sharaftooda iyo jiritaankooda ku xadgudbaya kuwaasaa lagu salladaya kamaa qaala subxaanahu wa tacaala waidaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa mutra fiiha fafasaquu fiiha faxaqa calayha alqawlu fadammarnaaha tadmiira bal haddaw fiirso maanta adduunku soo u socdo baaba xaqiiqaa baa lagu tilmaamaya ummadaha dadka wanaagsan hogaamiyaan oo taladu ka dhaxayso oo dadka ahlu ra'yigaa shaqaynayaan kuwa madaxdaa waxay doonaan iska samayn mayaan dadkaa wanaagsan bay la tashanayaan sida cumar dadkoo la tashan jiri shuurada dad buu macnaha wax weydiin jiro ahlulxalli waalcaqdi dad la yidhaahdo oo waxna xira waxna fura wax go'aamiya dadkaas bay talada ka dhaxaysaa dadka wanaagsan wax ku hogaaminayaan waa dad daacada maaha dad shilmaan qaadanaya waa dad ilaahay dartiisa nebi moxamed baa waxaa la amray calayhi salaatu wasalaam mushaawaru washaawirhum la tashaalay sidaas yaa raacay marka taladaas iyo la tashigaas nebiga raggii ka dambeeyey khulafaau raashiduun tilaabaadkaasay qaadeen khaliifkii koowaad soo qabo la arrimo taagan weeye abubakr sidiiq buu ahaa radiallahu canhu khudbadii koowaadoo markii la doortay uu jeediyey oo talada loo dhiibay way dheerayda wuxuu yidhi amaa bacdu fa innii qad wulliitu calaykum dushiinaa madax la iiga kiindhiga walastu bikhayrikum anugu idinmana fiicni haddaan toosnaado iigu kaalmeey haddaan leexdana faqawimuuni itoosiya waardigayga hay dowladdaa saas ku shaqaysa dowladdii labaada ku xigta cumar bin khadaab radia allaahu canhu mimbarku bow fuula man ra'aa minkum fiya icwijaajan buu yidhi qofkii dhexdayda qallooc ka dareema ku ark falyuqawimu ha toosiyo waa khaliifkii iyo yaan la dhihinoo la ii aamusine sidaa ha la sameeyo khaliifkii saddexaad cumaan binu cafaan mimbarku isna fuula maalmihii fitantu socotay way isagaaba la dili doonaa marka dambe amrii liamrikum tabac bay aniga taladaynu taladaydu idinka taladiinnay raacaysaa taladaa leedihin balada u fiirso marka hadda madaxda keliya maahae nugu kadaalika nuwallii bacda alaalimiina daalimiintaas kuwa naftooda dulmiyey cid aan naftooda dulmin ma jidho ilaahuna badbaadi kuwa daalimiintaayo dadka dulmiya oo madaxa iyo kuwa aan madaxba ahayn kulligood waa shamlaynaysaa baa layidhi wakadalika nuwallii bacda alaalimiina bacdaa aayaddaa marka halkaasaa la dhigay waa bimaa kaanuu yagsibuun marka waxaa la yidhi kelimad waxaa jidhay ahayd sidaa hadba noqotaan idinku baa la idinka madax dhigayaa dadkiiyow ee sidaa ogaada oo sidaa la socdo sa ahaataan haddaa wanaagsanataan madax wanaagsan baa helaysaan haddaa xumaataan waxa weeyaan wakaas arrimuhu saasay ku imaanayaan baa leeyihi markaas kelimad waxaa jidhay caan baxday oo sidaa lagu tilmaamay وkذلika نwlي bعض الظالمiina bعضا bma kanuu ykسibuun كama تkunu saa ahaataan ya oo xaalkiinu ahaado baa macnaha markaas idinkana baa laydin tawalisiinaya wy madaxdiinana saasaa laga dhigaya wy hadba saa ahaataan wy marka waxaa la rabaa dadka wanaagsan inay bulshada hogaamiyaan in loo doorto inay maamulaan inay maarata u naxaan waxaasoo dhan ay ka shaqeeyaan taasina wataa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa macshara aljinni jinka kaanu kulankoodii iyo welinsiiska alam yaatiku ma yuusan idiin imaan rusulun rusul rusushaasoo minkum idinka idinka mid ah rusushaasoo yaqusuuna qisoonaya calaykum dushiinna aayaatii aniga aayaadkayga idiin caddaynayo idiin qisoonaya oo wayundiruunakum idinka digaaya liqaa'a yawmikum yoomkiinaan haadaa ekana la kulankiisa maalinkaan daran inay imaanayso kuwa idinka diga qaaluu waxay dhaheen iyaga jawaabtii inay qirtaan maaha jawaab kale ma hayaane shahidnaa waa markhaanti kacnay waa markhaanti furnay calaa anfusinaa naftayadii ayaanu ku markhaanti furnay balaa bay ka dhiganta waa noo yimaadeen waa noo sheegeen waa noo caddeeyeen sidaas weeyaan sidaas bay dhahayaan oo ku dhawaaqayaan marka aayaddaa hore imaamu suyuudi kitaabka ikliil la yidhahdo wuxuu yidhi markuu marayay wakadalika nuwalli bacda alaalimiina bacda aayadda iyo macnihii xadiidkii baa isku mida buu yidhi kamaa takuunuuna yuwallaa calaykum hadba sa ahaataan baa laydinka madax dhigaya dad wanaagsan nasiibkooda dad wanaagsan a usoo baxay dadkii si kala noqdana kuwo kaloo aan fiicnayn baa usoo baxay qaaluu shahidnaa calaa anfusina waa meeshii kaloo ahayd qaaluu balaa qad jaa'anaa nadiirun fakadabna ilaaho midiga waa noo yimid oo waa beenin shahidnaa calaa anfusina waqarat waxaa ku kadisahum iyaga alxayaatu nolosha addunyaa dhow washahiduu waa markhaanti kaceen calaa anfusihim nafafyaalka iyaga annahum iyagu kaanuu inay ahaan jireen kaafiriina kuwa gaala ah saasay markhaanti kacay dalika arrinkaas oo arrinkee ahad ishaarahaas irsaal rusul rusushaa diridda la diray ee ilaahay rusul u soo diray in say ugu digaanoo ciribta dambe xumideeda hadday raaci waayaan loogu sheego an lam yakun rabbuka buu ahaada anhu shaaniye lam yakun muusan ahaan rabbuka rabbigaa muhlika alquraa magaalooyinka iyo mid halaagaya bidulmin xaaluu ilaahay ku maran yahay ama bidulmin ku halaagaya labadaba waa lagu xiri karaa waxa weeyaan waxaa rususha loo soo diray ilaahay mahas kama cadaabayo qola aan loo digin oo rusul loo soo dirin yaa oo layska halaagi maayo walxaal ahluha ehelkeeduna haafiluuna bay yihiin kuwa haafiliina oo aan waxbaba loo digin oo iska halmaansan yihiin waa inay dacwadu dadkaa gaadhay wey marka muhlikalquraa magaalooyinka mi waxaa looga jeedaa magaalooyinka dee dhagaxan iska dhisan keliya lama rabe ahl alquraa weeyaan kuwa meesha ehelka u ah degan taa weeyaan darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab